رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر علي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير من الثامنة عن العلاء بن عبد الرحمن من الخامسة أنه دخل على أنس بن مالك في داره waxa uu u soo galay anas ibni maalik fii daarihi daartiisa bilbasrati ku taalay xiina insarafa min aduhri markii uu ka soo laabtay duhurkii wa daaruhu bijanbi lmasjid daartiisuna waxay ku taalay masaajidka dhinaciisa falamaa dakhalnaa calayhi markii aan u soo galnay qaala asallaytum lcasra ma dukateen casirkii taasuu yidhi ma dukateen casirkii faqulnaa lahu inama nsarafna asaacata min aduhri waxaan ka soo gadoonnay oo kaliya hadda duhurkii qaala fasallu lcasra dukada buu yidhi casirkii casirkii dukada faqumnaa waan istaagnay fasallaynaa waan dukannay falama nsarafnaa markaan ka soo gadoonnay salaadii qaala wuxuu yidhi anas samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul tilka taas waa salaatu lmunaafiq munaafiqa salaadiisa yajlisu fadhiisan yarqubu shamsa isagoo dhowrahaya qoraxda xataa idaa kaanat bayna qarnay shaytaan markii ay noqoto shaydaanka labadiisa gees dhexdooda oo ay sii dhici rabto qaama wuu istaagay fa naqarahaa arbacan waxa uu garaacayaa afar goor afar goor uu ka dhowdhowsiinayaa salaadii laa yadkuru allaha fiiha ilaa qaliilan ma ku xusahayo allah fiiha fi salaati ilaa qaliilan in yar maahe marka xadiidka wuxuu tilmaamahayaa ninka yacquub alcalaa ibn cabdiraxmaan inuu anas u galay gurigiisii oo basro ku oolay anasna waa tuu basro degay oo uu basro deganaa jiray basrana ku dhintay radia allaahu canhu marka guriga waxay ugu soo galeen markuu duhurkii ka soo baxay ayib daartiisuna masaajidka dhinacaysii kul taalla markii ay u soo galeen calaa iyo raggii la socday ayuu wuxuu yidhi casirkii ma dukateen markaasay waxay ku dhaheen maya haddaanu duhurkii ka soo baxday markaasuu yidhi dukada casirka hadda waxa ay dukadeen markaa salaaddii casirka markii ay salaaddii ka soo baxeen ayuu wuxuu yidhi rasuulkan ka maqlay soo dhahaya taas yacni salaadda dib loo dhigo waa salaada munaafiqa munaafiquna ku dadaali maayo ilaahay inuu u caabudo si ikhlaas uu ku jiro ee si uu ku badbaado u caabudahaya marka qoraxduu fiirfiirinayaa markii ay qoraxdu sii dhacayso oo ay godka sii gelayso ayuu afar raqco oo dhowdhow a dukanhayaa oo uuna ilaahay ku xusin waxaan wax yar ahayn marka waa caadadii banu umaya madaxdoodu ay lahaa jirtay oo ah salaadaha inay aada dib ugu dhigaan sidaa inay yeeli doonaana nebigu waa tilmaamay waxa uuna siiyey say ula dhaqmi lahaayeen hadday saasu ay dhacdo oo waxa uu amray inay iyagu salaada marka hore waqtigeeda dukadaan kadibna ay iyaga u tagaan oo la dukadaan marka waxaa muuqata anas duhurkii waqti hore buu dukaday masaajidkii buu aaday duhurkii oo casirkii ah buu la dukaday waa ka soo gadoomay nimankan markay u imaadeena casiraa la jooga waana masaajidka markuu ka soo gadoomo gurigiisii yimi markaasuu wuxuu yidhi casirka waqtigiisii baa la joogaa dukada wayna dukadeen kadib markaa saacado kadib markay qoraxdu sii dhacayso ayay dukanayaan dadkan madaxda ah in lala dukadaana la amray waqtigaas marka waxaa la ysku ilaalinhayaa in xaqa ilaahay la ilaaliyo oo qofku salaadii waqtigeedii uu dukado iyo inayna fitno dhicinin oo dadka raciyada ah iyo dadka madaxda ahu aynan isku kicinin marka qofka waajibkii wuu soo dukanhayaa waktigii loogu talagalay ayuuna dukanhayaa wuxuuna ku qasban yahay isla markaas inuu jamaacada tago oo masaajidka uu tago oo casirkiio oo daqaa'iq ka dhiman yihiin oo casirkii la dukado dadkii madaxda ah hadduuna saas yeelin ama saas aan la yeelin waa laysku kachaya haddii laysku kacayona fitna dhacaysa haddii ay fitna dhacdona diinkii iyo adduunyadii labadaba waa laysla weynhaya waana wax sharciga saxiixaahu uu tilmaamay caqliga saliimkaahuna uu dareensan yahay وxadaثna mansuur bn abi muزaxim bashiir abu muزaximka waa bashiir aلturki min الxaadiyaةa caشhرة qala xadaثna cabdالlahi بn mubaarak can abi bakr bn cuثman bn shl bn xunayf min الsaadisaةi qala samictu abaa umamata bn sahlin ascad weyn abu umaamahaas waa صaxaabi صaغيir ah waana abu bakr adeerki oo waxaa isla dhashay cuثmaan ibnu sahlin waa ascad ibnu sahlin baa isla dhashay abubakarku marka waa inaa cuثmaan samictu abaa umaamata bna sahlin yaquul sallaynaa maca cumara bni cabdilcasiizi duhra waxaan la dukanay buu leeyahay ninkaas cumar ibn cabdilcasiis duhurkii salaaddii duhur uma kharajnaa kadibna waan soo baxnay xataa dakhalnaa calaa anas bni maalik ilaa aan uga soo galnay anas bni maalik fawajadnaahu yusalli lcasra waxaan helna buu leeyahay isagoo casr dukanhayaan soo gaaray waa madiinatan waa qadiyad kale cumar ibn cabdilcasiis intuunan khaliifada noqonin ayuu marmar madax ka noqon jiray madiina marka waqtiguu madiina joogay anas cumarna uu waali ka ahaa yuu ka waramahayaa markaa abu umaama waxa uu leeyahay marka cumar baan la dukanay duhurkii waan ka soo baxnay anasaan u soo galnay isagoo casri dukanayaan u tagay waqtigaas marka cumar ibn cabdilcasiis yani dhaqankii banu umaya ayuu ku socday duhurka waxaa la dukanhaya waqti casirkii la joogo markii ay duhurkii ka gadoomeenna anas oo casirkii dukanayay u tagay anas wuxuu rabaa casirka intuu dukado muddo iska joogo markay qoradu sii rabto inuu u tago la dukado misana casirkiiu rabo laakiin markuu khaliifada noqday ayuu isbedelay oo sunnadii nebiga intuu ka arko ama uu ka ogaado inuu bixadaafiiraha uu dabaqo iyaa dhaqan u noqotay laakiin hadda waa mar uu waali ahay oo uusan gaarin khilaafadii iyo madaxtinimadii guud fawajadnaahu yusalli alcasra faqultu yaa cammi maa haadihi salaatu latii sallayt adeer waa maxay salaada aad dukanaysaa hadda qaala alcasra waa casr wa haadihi salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allatii kunnaa nusalli maca waana tii aan ahayn inaan rasuulka la dukanaynan hadda dukanaya u leeyahy oo ah casirkii saxiixa ah ama casirkii waajibka ahaa xadaثna cmr bn sawadi الcaamiriy ومxamed bn slmة الmuraadiy وأxmed bn ciisa bn xasan atustari وalfaadhm mتqaariba qala cmr أhbarna وqala الآkharani xadaثna bn whbi qala أhbaranii cmr bn الxاariث can yزيid bn abi xabيb almisri min الkhamisة أna musa bna sacdi الأnصaariya musa bna sacd bn zayd bn haabit weyaan awowgiis baa ah zayd ibnu haabit min araabicati weyan isagu xadaahu can xafs ibni cubaydillaah waa xafs ibnu cubaydillaah bn anas ibni maalik isagana awowgiisu waa anas ibni maalik can anas ibni maalikin annahu qaal sallaa lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa na dujiyey alcasra falama insarafa markuu casirkii ka baxay ataahu rajulun min bani salima qabiiladaas nin ka mida banu salima la yidhaahdo ayaa u yimaada faqaala yaa rasuula allah innaa nuriidu an nanxara jazuuran lana nagu waxaan doonaynaa in aan qalno awr noo joogoon leennahay wa naxnu nuxibu an taxdurahaa inaad markaa arrinkaas nagala qayb gasho oo noo imaato yaan jecelnahay qaala nacam hawaadin imaanaya nabiga tawaaduciisa ay ka mid tahay reerkii u yeerta arrinkaasaan rabnaa xoogaa welimaan qabnaa xoogaa munaasabaan qabnaa guriga inaad imaataan jecelnahay waa raacay fanalaqa wuu raacay wanalaqnaa macahu isaga ayaan inaguna raacnay fawajadna aljazuura lam tunxar waxaan gaarnay awrkii oo aan weli la gowracin fanuxirat waa la gowracay uma qudicat kadibna waa la jarjaray uma dubika minha kadibna waa la kariyey waxbaa laga kariyey uma akalnaa kadibna waan cunnay qabla an taqiiba ashamsu qoraxdi intayna dha intaasuu ka reebay salaadii waktiga nebiga casirka saasay u dheereed yani wakti hore inta la dukado oo guri la aado oo neef lasoo qabto geela oo la qalo oo la jarjaro oo la kariyo ayaa la cunahayay qoraxdii oon dhicin guud nimankanuna waxay rabaan qoraxdii oo dhacaysa oo cagaaratay ama jaallo noqotay inay casirkii dukadaan wa qaala almuraadiyu xadaana bnu wahbin mxamed bnu salmt almuraadiy wuxuu leeyahy xadaana bnu wahbin ayb kulligood camr bn sawaad muxamed bnu salma axmed bnu ciisa dhammaan waxay wax ka wariyeen cabdlah bni wahb laakiin wuxuu la dheeryahay marka almuraadi xadaana bnu wahbin can bni lahicata wacamr bni اlxaariثi fi hada xadiid wuxuu kusoo daray cabdlahi bni lahiica yuu kusoo daray camr bnu xaari oo uu la sinay ibnu lahiica marka xoogaa dacfi baa jira marka waa in nin kale lagu kabaa ee keligiis lama keeni karo sanad ayb xadaana moxamed bnu mihraan alraazi qaala xadaana alwaliid bnu muslim adimashqi tilmiid lwsaaci qaala xadaana alwsaaci can abinnajaashiyi caطaa bnu suhaybin min araabicati qaala samictu raafic bna khadiijin yaquul kunaa nusalli alcasra waxaan ahayn inaan casrka dukanayno maca rasuulillaahi sal allahu alay wasalam rasuulka la jirkiisa uma nanxaru ljazuura waxaan qalayna markaa neef geel ah fatuqasamu cashra qisamin waxaa markaa loo qaybinayay toban qaybood uma tudbaqu kadibna waa la karinayay fana'kulu laxman nadiijan waxaan cunaynay hilib bislaaday ama la bisleeyey qabla maqiib shams qoraal intayna dhicin xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali qaala xadaanaa akhbaranaa ciisa bnu yunus ciisa bnu yunus min abi isxaaq asabiici wa shucayb bnu isxaaq adimashqi shucayb ibnu isxaaq min cabdiraxmaan alumawi adimashqi min ataasicati qaala xadaanaa alawsaaciyu bihada alisnaad gayra anahu qaal kunaa nanxaru ljazuura calaa cahdi rasuuli illaahi sala alla slam bacda alcasr waxaan ahayn inaan qalaynay neef geela cahdigii rasuulka sala allahu alay slam casirka kadib walam yaqul kunaa nusalli maahu muusan dhihinin yaan dhihinin labadaasaan dhihin ciisa iyo shucayb baan dhihin ayib baabu ladii tafuutuhu salaatu lcasri وxadثna yaحyى بن yaحyى qal qarأtu عlى malik عn naafic عn ibni cmr ana rasuul اlah sl slm qaal اladii tafuutuhu صalaaة اlcasr midka ay ka tegayso salaada casrku kaأnamaa wutira ahlahu wamaalahu waa isaga oo lagala wareegay ahalkiisii iyo maalkiisii laga gacan mariyey uu la mid yahay yacnii qofka muslimka ah ahmiyada ay u leedahay salaada casri iyo khatarta ay leedahay ka tegitaankeedu yuu xadiidku tilmaamahayaa marka qof lagala wareegay oo laga gacan geliyey oo ahalkiisiina la dilay maalkiisiina la dhacay waxaa u kulantay laba xusni ama laba murugood oo ah ahalkiisii oo dhaafay maalkiisii oo dhaafay iyo suu ku gaari lahay aarasho wuxuu sidaa laba xusni ee haddii maalkuna uu ka dhumo ahalkuna uu ka geeriyoodo hal xusni waay taas laakiin haddii gacanu ay marto oo maalkiisiina gacanu qaado ahalkiisiina gacanu disho labadaas xusni buu sidaa marka qofka muslimka ahoo salaadu ay ka tagtay casir oo cudurdaar ay uga tagtay wuxuu la mid yahay xusniga soo fuula markii la fiiriyo ninka arrinkaasu ku dhacay xusnigii soo fuulaayo kale laakiin qof damiirkiisu uu baraarugsan yahay ama qalbigiisu uu nool yahay aa dareenkaas ku jira waxaa dhici karta qofkan maaragtay casirka uu ka tegey cudurdaar la-aana uga tegey dadka gobolkiisa inaynan u arag wax badan koob shaaho oo cabay inay kala sahlan tahay وxdثna أbو بكر بن أbي شhيبة وcمر الناqد qال xdثna سفyان عن الزهري عن sالم عن أbيه qال cمر يبلغ bه بن cمر bه يبلغ الxadيiث bه أma يبلغ النبي بالxadيiث xadiiثku nbiga la gaarhay وqال أbو بكر رفchu xadiiثku rفay waa isku mid marka in la yihaahdo qaala rasuulullah sl slm iyo inuu saxaabigu yihaahdo yabluqu ama taabicigu uu yihaahdo isagoo ka warramaya saxaabiga yabluqu bihi ama rafacahu waa isla meesha ee muslim baa wuxuu ku dadaalahayaa alfaadii uu soo naqliyey inuu soo gudbiyo وxadثnي hاrون بن سacيidi الأylي واللفظ لh qال xadثna بن وhب qال أخبرnي cمر بن xاrث عن بن بن شهاaب عن sالم بن cبدالله عن أbيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل mن فاaتته الcصر فkaأنmaa wutira أهlh وmaalh wutira laba mafcuul bay qaadataa waana mbni lلmajهuul mafcuulkii koobaad waa naaئب الفاacل mafcuulkii labaadna waa mansuub waa in la yidhaahdo marka fakaأnamaa wutira ahlahu wamaalahu sidaa u dhahdooda kaleeto ucطiitu maalan ama fulaanu ucطiya maalan baabu ma jaءa fi salaaة الwsطى qala وxadثna abu bakr بn abi shaybةa qala xadثna abu usamةa xamaad bn usamةa alkufi can hishaam bn curwata can muxamed muxamed bni siriin can cabidata cabidata bna camrin asalmani muhadramun can caliyin qaal lama kaana yowmu laxzaab markii ay dhacday maalintii axzaab waa qaswat lkhandaq oo sanadkii afra ahaa ama sanadkii shanaad qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxa uu yidhi mala'a allahu qubuurahum wa buyuutahum naaran ha ka buuxiyo allaah qubuurtooda iyo guryahooda naar kamaa xabasuunaa wa shaqaluunaa can asalaati alwustaa xabiska iyo ka celinta ay naga celiyeen oo ay naga shuqliyeen salaadii dhexe oo ah salaatulwustaa kamaa kaaftaas marka waa bimacna laam yacni lixabsihim iyaana xabsida annaka ayna xabseen ama ayna mashquuliyeen awgeeda salaada wustada aynaga mashquuliyeen ayuu nebigu sidaas ugu habaaray gaal la habaaro waay marka waa in la habaara xataa qaabat ishamsu ilaa ay qoraxdii ka dhacdo ayb marka maalmo badan bay socotay qaswat laxzaab dagaalna hadda toosahu ma dhicinin laakiin uun waxaa lagu kala jiray dhufeesyo iyo is-ilaalin marka maalmo ka mid ayaa dhici karta inay salaadii ka tagtay casirka ah nebiga iyo saxaabadiisa iyagoo fiirinayay ama iska koontaroolhayay gaaladii waxadaثna mxamed bn abi bakrin اlmuqadamiyu mxamed bn abi bakr bn cali bn caطاء اlmuqadami min cashira qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan qala وxadaثnahu isxaaq bn ibrahim qala akhbarana اlmuctamir bn sulayman bn darkhan ataymi jamiican waa muctamir iyo yaxya عن هشام بhda الإسناaد وxadثna محamed بن مثنى ومحamed بن بشhاar qاl بن مثنى xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شعبة qال سمعت qتاadة يxadiث عن أbي xasان عن عبيdة عن علي qاl qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب shغلوna عن صلاaة الوسطى waxay naga mashغuuliyeen salaadii dhexe xatىa aabt الشhمس ilaa qoraxda ay ka dhacdo mala'a allaahu qubuurahum naaran ilaahay ha ka buuxiyo qubuurtooda naar aw qaala buyuutahum aw qaala butuunahum shaka shucbatu fi lbuyuuti walbutuun waxa uu shakisan yahay shucba buyuuta iyo butuunta midda uu nebigu yidhi laba shay buu nebigu ku habaaray mala'a allaahu qubuurahum waa shaki kuma jiro laakiin riwaayadan shucba iyo waxaa shaki soo gala ma wuxuu qubuurta ku daray buyuut ooma wuxuu yidhi mala allaahu qubuurahum wa buyuutahum naara mise butuun buu ku daro waxa uu yidhi mala allaahu qubuurahum wa butuunahum naaran shubaa shaki ka gala ayib xadaana moxamed bn musanaa qaala xadaana bnu abi cadiyin moxamed bn ibraahim bn abi cadiyin min ataasicati can saciid nusakha gabal waxaa ku qoran shucba laakiin saciid baa saxa waa saciid bn abi caruuba can qataadata bihada اlisnaadi waqaal buyuutahum wa qubuurahum walam yashukaa ma shakin marka saciid riwaayada shucba ayaa shaki ku jira shucbaa shakiye laakiin saciid ma shakin وxadثna abu bkr بn abi shaybة وزhayr بn xrb qal xadana wkiع can شhucbة can اxkm xakm بn qtaybaة اlkindi can yaحya bn اjazaar yaحya bn الjazaar alcurani min الثالثة can caliyi radي الlه cnه qala mslim وxadثna cubayd الlahi bn mعaadi wاlafظ lah qala xadثna abi mعaad bn mعaad qala xadثna شhucbة can اxkm can yaحya أnah samca caliya yquul qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam yowma alaxzaab wa huwa qaacidun isagoo fadhiya kor fadhiya calaa furdatin min furadi lkhandaqi godkii khandaqa ahaa meel uu ka jeexan yahay furda bidaad waayo laakiin soomaalidu daal bay u akhriyeen waana isku macno yacnii furda waxaa la yidhaahdaa meesha baddu ay ka soo jeexanto ama webigu uu ka soo jeexmo ama waadigu uu ka jeexmo furda bidaad weeyaan biloqo alcarabiya laakiin soomaalida marmar bay kelimaadkoodu isku mid noqdaan oo sida ay carabta ugu dhawaaqday ugu dhawaaqaan marmarna waxaa gala isbedel yar oo khafiifa marka meeshii daadka ayay daal u akhriyeen maxaa yeele luqada soomaalida daad kuma jiro furdo marka waa hiya hiya shaqaluuna can salaati lwusطaa xataa garabat ishamsu ilaa qorraxda ay ka dhacdo mala allahu qubuurahum wa buyuutahum aw qaala qubuurahum wa butuunahum naara وxadثna abu bkr بn abi shaybة وزhayr بn xrb وabu qrayb qaluu xadثna abu mucaawiyaة can اlأcmaش can msلm bn صbayx abu ضuxى alkuufi min الraabcة can shutayr bn shaklin alcabsi alkuufi min الثaaniyaة can caliyi qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh wslm ywma اأxزاab shaqaluuna can salaati lwusطaa salaati alcasri waa kana marka xadiid saxiixa ku yimid salaati alwusطaa inay salaatu alcasri ay tahay maca daalika culammadu waa isku khilaafeen khilaaf aad u barada ilaa marka dambe ay kitaabo kala alifeen atimyaadi cabdulmumin ibn khalaf wuxuu leeyay kitaab uu ku magacaabay tabyiin kada fi salaati alwusطaa yani salaat lwusطaa inuu ka sheekayo keliyu kitaab lan u alifay maxaa loola jeedaa salaat lwusطa ma casiraa loola jeedaa ma duhuraa loola jeedaa ma jumcaa loola jeedaa muran badan baa galay marmar marka waxaa dhacda yani shayga asagoo banaanka yaalla xooga inuu khilaaf inuu ka dhaco marka salaat lwusطa waa salaat lcasri naskeeduna waa cadi mala allahu qubuurahum wa buyuutahum mala allahu buyuutahum wa qubuurahum naaran uma sallaha bayna alcishaa'ayni bayna almaqrib walcishaa kadibna nabigu wuxuu dukaday salaadii casirka labada cisho inta udhexayda maqribka iyo cishaha in lagu magacaabi karo alcishaa'aani baa xadiiska laga qaada min baabi taqliid maqribka iyo cishaha inta udhexaydu waa casirkii dukaday ayib xaadiadanu marka waxay dhacday intii aan la farad yeelinin salaat lkhawf marka si loo dukado lama hayn oo ah salaata khowfka lamana tashriicin waqtigaas laakiin alyowm ma dhici karto qofku inuu yidhaahdo casirkii iga tegay oo dagaal baan ku jiray iyo wax la mida salaat lkhowf baa mashruuca xadaثna cawn bnu salaam alkufi abu jacfar min alcaashira qala xadaثna mxamed ibnu طalxa mxamed ibnu طalxata bnu musarif alyami can zubayd zubayd bn alxaariث bn cabdilkariim alyami can murata bn sharaaxiil alkuufi muratu ayib ninka la yihahdo waayo muratu ayib can cabdillaahi cabdillahi bni mascuud qaal xabasa almushrikuuna rasuula allahi sala allah alay slam waxay ka xabsiyeen mushrikiintii rasuulkii allah can salaati alcasri xata axmarat ishamsu aw isfarat ilaa qorada ay ka gaduudatay ama ay jaalle ka noqotay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم جوفيالكوذا عرولوذا كبوخيو وقبورهم نارا أو قال حشى الله يعني كبوخيو أجوافهم وقبورهم نارا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع من حكيم الكناني من الرابعة عن أبي يونس مولى عائشة من الثالثة قال أمرتني عائشة وهي أمرت عائشة أن أكتب لها مصحفا إن أقرأ مصحف وقالت وهي تري إذا بلغت هذه الآية فآذني هذه آيات سوكرت آية داس إي أغيسي ومحي آياته حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال أبو يونس وهلي فلما بلغتها آذنتها مركي أن سوغاري آيدي أيان أغيسيي فأملت علي وحي إيريسي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ووغاس مركا عطف ويان عطف كاسونا مغايرة ما توسينايو waxa weeyaan salaat lwusta ay ku fasiraysaa salaat lcasri yani wahiya salaat lcasri mana aha qur'aan ee waa tafsiir xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطى wasalaati alcasri waqumuu lilahi qaanitiin qaalat caaishatu samictuha min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam marka qira'a shaadah waaye qur'aan looma ictibaarinaayo laakiin min baabi tafsiir ayaa loo ictibaarinaya طيب وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرني اخبرنا يحيى بن ادم بن سليمان الكوفي من التاسع قال حدثنا الفضيل بن مرزوق الاغر الكوفي من السابع عن شقيق بن عقبة العبدي من الرابعة عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر آية سأسود اكتبوا لي حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله وهن أخرنا انت الله دوني ثم نسخها الله ربي ما نسخي فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل نبوه كان جالسا عند شقيق shaqiiq ag fadhiya wuxuu ku yidhi lahu lahudaas marka muahar waaye booskeedu waxa weeyaan faqaala lahu rajulun damiirkan wuxuu laabanaya baraa faqaala lahu yani albaraa rajulun waxa uu ku yidhi kaana jaalisan cinda shaqiiqin hiya idan salaatu lcasr idan salaatu wusda waa salaatu lcasr buu yidhi faqaala albaraa قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم وأنكو شيخ أبو يري سيدا يسو دكتي هي سيدا ورب ونسخي إيه فهم سيدا أي تهي سيدا يسو دكتي وأنكو شيخ أبو مركز سؤال ما بحنين واي طيب ورواه الأشجعي قال مسلم معلق واي مركز سنة كان مرة ما يسترنا قال مسلم ورواه الأشجعي وعبيد الله بن عبيد الرحمن أبو عبد الرحمن الأشجعي من التاسعة لكن ما دام سند متصل لصوم مري كانوا أسكى متابعة مركا وأنا معلق عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس العجلي من الرابعة عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق يقول لم يدي هاي وايه وحدثني أبو غسان المسمعي محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق cumar ibnu khadaab yowma alkhandaqi jacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara quraysh inuu caynaayey wa qaala yaa rasuula allah wallaahi maa kidtu uma aanan dhowaanin an usalliya alcasra inaan casrika dukado xataa kaadat an taqruba ashams ilaa ay u dhowaatay inay qoraxdii dhacdo ayb maa kidtu an usalliya alcasra xataa kaadat an taqruba ashamsu waxa uu leeyahay ibnu maalik fii shawaahidi tawdiic wuquucu khabari kaada maqruunan bian mima khafiya calaa akari naxwiyi sida badan marka kaada khabarkeeda inay aanu la xiriirsato naxwiyiinta badi waa ka qabsoontuu yidhi wاsaxiixu jawaasu wuquucihi sida hadda meeshan ku taalma ilaa ana wuquucahu gayra maqruunin bican akaru ashharu min wuquucihi maqruunan bican laakiin inuusan an lahayn khabarka kaada yaa ay u badan tahay isticmaalkiisu sidaasaana qur-aanka ku taala wamaa kaaduu yafcaluun an kuma jirto faqaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam fawallaahi in sallaytuha maa sallaytuha aniguna maana dukan buu yidhi nabiga waa dhaaranaya cumar uu xoogaa ku dejinaya ee aniguma ma dukan waay almushkilatu idaa camad khafat aniguma maana dukan fanazalnaa ilaa butxaana waxaan usoo degno uu leeyahay marka waadi butxaan la yidhaahdo oo awdiyada madiine ka mida oo u dhaxeeya jabal uxud iyo madiina fatawada'a rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waa weysaystay watawada'naa waan weysaysanay inaguna fasallaa rasuulu llahi sala allah alay slam alcasra yuu dukaday bacdamaa garabat ishams markay qoraxdii dhacdo kadib uma sallaa bacdaha almaqrib kadibna maqribkii wuu dukaday maqribkii baa la joogaa casirkiina waa maqan yahay kee la hormarinaa macasiraa la hormarinaa mise maqribaa la hormarinaa xadiidkan waxaa ka muuqata tii faa'itada aheedaa la hormariyey casirkii kadibna maqribaa la dukaday ayib uma sallaa bacdaha almaqriba shaaficuu leeyahay sidaas waa sunno haddii maqribka la bilaabo casirkana lagu xijiyona waa jaa-is u leeyahay isagu laakiin alimaam maalik iyo axmed waxay leeyihiin maya waa tartiibkii hore in la raacaa waajib ah oo casirka marka hore la dukado kadibna maqrib la dukado saasaa waajib ay dhaheen haddii la hormariyo maqribka ma ansaxay leeyihiin waa in casirkii la dukado laakiin shaafici wuxuu leeyahay labaduba jaa-is waayo in tartiibkii hore la raacona waa sunno waajib ma aha حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك الهنائي من السابعة عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله طيب باب في المحافظة على صلاة الصبح والعصر حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم وحائسكين أربنايا malaaikatu malaaig bileyli habeen wa malaaikatun binahaari malaaiguna habeen waxaan leeyahay maalin luqatu akalulbaraakiis waay marka yatacaaqabuuna faacilkeedii waa malaaika waxaana la xiriirsaday wow tusinaysaa calaamatu jamci dukuur wayajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasr waxayna kulmaan salaada fajarka iyo salaada casrka uma yacruju aladiina baatuu fiikum kadibna waxaa kor u fuulahayaa kuwii xala idinla joogay fayas'aluhum rabbuhum rabbi ayaa su-aalahaya wa huwa aclamu bihim iyagoo adoomma addoomihiisa ku ogaal badan oo malaa'igta kaga ogaal badan kayfa taraktum cibaadii seed uga soo tagteen ya fayasalhum rabbuhum wahuwa aclamu bihim wa huwa rabbi aclamu bihim bicibaadihi addoomihiisa isaga uga ogaal badan malaaigta malaaigta uu weydiinaayo isaga uga ogaal badan laakiin inuu weydiiyo ay u jawaabaan waa cibaadada malaaigta waa cibaadatu in wax la weydiiyo on xagka jawaaba kayfa taraktum cibaadii fayaquuluuna taraknaahum wahum yusalluuna waataynaahum wahum yusalluuna waxaa muuqata marka malaa'igtaas inaysan ahayn xafadada qofka la joogta kuwaas maray ka tegayaan lama arko waa malaa'ig kaleeto marka oo zaa'iriin ah oo u imaanaya casirkii iyo subaxdii وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم والملائكه يتعاقبون فيكم لكن ابن مالك مرمر وحليه ee xadiidka hoogaa ruwaadda tasaruf ku sameeyey lafdigiisu wuxuu ahaa waalmalaa'ikatu yatacaaqibuuna fiikum tana luqadii kuma jirto tarkiibkii dabiicigaha waa yani malaa'igta way soo hormartay waa mubtada waalmalaa'ikatu yatacaaqibuuna fiikum bimithli xadiidi abi zinaad وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري من الثامنة قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجلي من الرابعة قال ق- حدثنا قيس بن أبي حازم البجلي من الثانية قال سمعت جرير بن جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا هنا لفد الني رسولك أكتيس إن رسولك أكتيس فدني إذ نظر إلى القمر markaa wuxuu fiiriyey dayax leylat albadri afariy tobnaad habeenkiisa faqaal amaa inakum adinku satarawna rabbakum rabbigiina ayaad arkaysiin kamaa tarawna hada alqamar sidaad u arkaysiin dayaxaan laa tudaamuuna fii ru'yatihi laa tudaamuuna waa loo akri karaa laa tadaamuunana waa loo akri karaa laa tudaamuuna yacni dhibaato isu geysan maysiin aragga bisha habeenkaas ee nin walba isagoo gurigiisa jooguu arkahayo oo aan cariiri ku jirin ama qof kaleto aan dulmi iyo cariiri u geysan ayib waxaa kaloo loo akrin karaa laa tadaamuuna bitashdiid markaasna waxa waaye min adammi yacni adinkoon isku dhecdhecinin oon is-cariiriyinin ayaad arkaydiin habeenkaas rabbigiinna saas oo kale u arkaydiin marta aragti ayaa aragti u eg laakiin qamar iyo rabbi laysku shabihi maayo fain istadactum haddaad kartiin anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga adkaan calaa salaatin salaad qabla tuluuci shamsi qoraxdu intayna soo bixin waa fajarkii wa qabla quruubiha iyo inaysan qoraadu dhicin waa casirkii yacni alcasra walfajra yacni fain istaطactum aawa jawaabtii fafcaluu fain istaطactum anlaa tuglabuu calaa salaatin qabla طuluuci الshamsi wa qabla quruubiha yacni alcasra walfajra yacni fafcaluu saas sameeya uma qara'a jariin wuxuu akhriyey wasabbix nazh bixamdi rabbika rabbigaada ammaantiisa adoo ku sugan qabla طuluuci الshamsi qoraxdu intaynan soo bixinin oo salaadii subax ah wa qabla guruubiha iyo intaynan dhicinin oo salaada casrka وxadaثna abu bakr bn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi bn numayri وabu usamata wwakicu bhada isnaadi wqaala qaala qaala yaa yiri وqاaل ayaa lasoo fiiriyo amaa inakum satucraduuna calىa rabbikum amaa inakum adinka satucraduuna calىa rabbikum waxaa laydiin bandhigi doonaa rabbigiina fatarawnahu waad arkaysiin kamaa tarawna hada alqamara sida aad dayaxan u arkaysiin وaqaala ثuma qara'a walam yaqul jariir awel waxay ahayd ثuma qara'a jariir ninkan wuxuu yihi markaa uma qara'a kaliya walam yaqul jariir wallahu aclam sal allah ala nabiyina mxamedi wala alihi wsabi wslam